barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco kowda bisha juun sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan wadajir idinkaga soo jeedinaya daare ciilo nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aan idinku hayno idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a sideedana reer miyigu waxay ku xisaabtamaan laba xilli unbay ku xisaabtamaan xilli waa xilliga barwaaqada la joogo waxay leedahay markaa ka xisaabtan gaarabaa baa dadka reer miyiga dhaqan u ah xilliga jilaalkana dhaqan u gaar ahaa jira oo yacnahe laysku wada raacsan dadkaas dhammaan ay isku wada raacsan yihiin baa jira
waa aadan jaamac ismaaciil oo muddo dheer ku noolaa miyiga isla markaasna ka warramaya dhaqannada ay soomaalidu lahaayeen xilliga barwaaqada iyo suugaanta ay geela u qaadi jireen barnaamijka su-aalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan qasaa'idka aanu idiin hayno maantana waxaa ka mid a
waa hagaaga sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idiin haynaa marka hore isku soo dhowaada warkii dunida golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa meelmariyey qaraar lagu kordhinayo afartan iyo shan maalmood cunaqabataynta saaran dalka suudaanta koonfureed dadaalkaasi oo uu horseedka ahaa maraykanka tanjuraha maraykanka ee qaramada midoobey niki hali ayaa waxay sheegtay in maraykanka dulqaadku uu kasii yaraanayo aanan la aqbari karin xaaladda haatan jirta golaha ammaanka ayaa waxauu dib u dhigay go-aan safarka loogu mamnuucayo islamarkaasina lagu xayirayo hantidooda lix ka tirsan hogaamiyaasha suudaanta koonfureed oo lagu eedeeyey in ay nabadda hortaagan yihiin golow waxauu sheegay in weli laga baaraandegayo ballanqaadyada qaybaha dalkaasi ee dhaqangelintooda xabajoojinta akshaya kumaar oo ah ku-xigeenka madaxa qaramada midoobey u qaabilsan ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa waxay sheegtay inay rumaysan tahay intaasi ay digniin cad u tahay taliyaasha ciidan ee mas-uulka ka ah tacadiyada dalkaasi madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la kulmay waalidiinta ardayda ee ka badbaaday rasaastii lagu furay dugsiga sare ee santafi ee gobolka texas wariyayaasha looma ogolayn inay ka qayb galaan kulankaasi oo ka dhacayay magaalada houston balse qaar ka mida waalidiintii kulankaasi ka qayb galay oo baraha bulshada ku soo qoray sida ay u warkeeyeen kulankaasi ayay warbaahintu soo xigatay bamela tandij oo wiilkeeda jared black oo toddobiyo toban jir ahaa uu ku dhintay rasaasta ayaa boggeeda facebooka ku soo qortay in madaxweyne trump uu u muujiyey sida uu uga xun yahay wixii dhacay dhibanayaashana uula murugaysan yahay islamarkaana ay ka go-an tahay sidii xal loogu heli lahaa ammaanka iskuullada waxbarashada sidoo kalena rohonda hart oo inanteedii oo afar iyo toban jir ahayd ay ku dhimatay weerarkaasi dhimashada badan sababay ee ka dhacay iskuulkaasi ayaa u warantay associated press waxaanay sheegtay in madaxweynaha ay u soo jeedisay in askartii howlgabka ah ay iskuullada ka howlgalaan si ay u ilaaliyaan ammaanka ardayda
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiin iyo ramadaan mubaarak haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkasta maanta oo kale aad ka dhegeystaan barnaamijka dhallinyada maanta ee v o a waxaana toddobaadkan magaalada gaalkacyo nooga soo diyaariyey oo noo soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o e da waxaanu kaga hadli doonaa waa sidee dhaqanka miyiga soomaalida gaar ahaan xilliga barwaaqada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxa ay kala qaybgeli doonaa aadan jaamac ismaaciil kuna magac dheer aadan gacmi oo in muddoa ku noolaa miyiga gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyi galbeed waxa uu v o e-da laanteeda afka soomaaliga kaga warami doonaa habdhaqankii soomaalida xilliga miyiga roobabku ay ka da-aan ee barwaaqada lagu jiro iyo xilliyadii jiilaalka aadan kusoo dhawow v o e-da laanteeda afka soomaaliga marka xigta ee bal adiga oo inooga waramaya ee taariikhdaadii nololeed gaar ahaan halkii aad ku dhalatay iyo muddadii halkii aad ku nooleed ee miyiga
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid macalin isaaq waa ku dhowahay aad baan idiin salaamaya adiga iyo bahda v o e-daba anigu horta walaal macan waxaan ku dhashay gobolka togdheer degmo ka tirsan oo buuhoodle la yihahdo agagaarkaas tuulo yaro u dhowaa qarra la yahadaan ku dhashay in muddo aho fara badanna waan kusoo noolaa dhaqanka xoolaha siiba geela iyo dhaqankiisa aad baan waxbaa iga bilaaban rag badan oo yacnaha iga badyaana way jiraan marka sideedana reer miyigu waxay ku xisaabtamaan laba xilli unbay ku xisaabtamaan xilli waa xilliga barwaaqada la joogo waxay leedahay markaa ka xisaabtan gaarabaa baa dadka reer miyiga ah dhaqan u ah xilliga jilaalkana dhaqan u gaar ahaa jira oo yacnahe laysku wada raacsan dadka dadkaas dhammaan ay isku wada raacsan yihiin baa jira haddii walaalle aynu ku bilowno dhinaca marka jilaalkii ay tahay oo jilaalka ay noqoto xoolaha geela la yihahdo shayga geela la yihahdo waa shay aada u adag oo yacnaha jidh ahaan iyo adkaysimo badan leh biyaha wuxuu ka qadaa wax fara badan oo muddo badan buu ka qadaa kadib ceelka meeshii ceel ugu dhow markii la geeyo waxaad u malaysaa isaga iyo ninka geelaa wataa inay isaf yaqaanaan si fiican bayna isu afgaranayaan aad bay isaga waxaa farsamo isaga warqab lehdaa ka dhexdoo ka jirta kow marka hore marka uu ceelka soo tubo wuu la dardaarmayaa geela wuxuu leeyahay ha fariin buu u dirayaa fariintaas waxay odhanaysaa aan huban oo hubka dhigan ee wax yar noo hogo ogaa isug wey intaan diyaargaroobayo wax yar isug haa intaa saa igaga warhay wey macnuhu waa yeelaya geeluna tan labaad markii geelu lasoo horo soo ordaa shayga xoolaha marka lasoo biyaha loo soo horo wuu soo ordaa marka wuxuu u sheegayaa maadaama isagu ka soo horeeyo inuu markuu biyaha soo gaaro uu gadaal isaga laaban doono markiiba qancayo buu usheegaya wuxuu leeyahay soo durdursadoo darka yaacday adaa degayo adaa dibu noqon waad iska tegaysaa ama soo ord ama ha soo ordin aniga unbaa kaa horeeya waa afgarasho iyagana u gaara ta kale mar uu la dardaarmayo wuxuu leeyahay sidii inaad wuxuu odhanayaa soddon inaad qaadi sool inaad tegi sidii inaad noqon saa biyaha u cab alashaan meel fog baad ka timi sool daad dheer ku xisaabtan biyaha marka sideed cab run markaan kuu sheego aniga laftaydu geel soddon maalmood biyaha ka qada waan raaci jiray aniga aadana geel soddon maalmood biyaha ka qada labaatan iyo toddoba maalmood ayaduu joogayaa saddex berna ceelku isu socdaa marka isagoo la darmi wuxuu leeyahay soddon inaad qadi sool inaad tegi sidii inaad noqonsaa biyaha ku cab muddo dheer ku xisaabta inaad maqnaanayso biyaha marka aada u cab qayb kale wuxuu leeyahay markuu toobmuu tabawacayo tii yareed iyo ilmihii tabay waa geelka raabka ahado ubadka meel fog lagaga soo reebay markuu biyaha cabahasha ka raabka ahay waa kala wareegaysaa waa in la celiyaa marka tan kale wuxuu odhanayaa waa tanbalowdada boorka kicisae baarqabkii iyo barh miyaa fulay warqaybbaa tagtay miyaa geeli waa kan waa isku ugaamayo macnaha markii haddaan si kale u dhigno oo dadka qaar warka aan u jecelno waa yani waa isku qasmaya geeli kii ookii oomanaa oo agga tubnaa iyo kii cabay waa isku dhex qasmaya maadaama laga baqay in qaar fulo oo tago wiil dhex meel dhexe jooga war waa tabalowda boorka kacisa ee baarqabkii iyo bar miyaa fulay waa inuu markaa dhiifoonaan gaara sameeya oo hareeraha fiirsha geeli waardiyeya xoogaaba wiilasha geela xarigga u hayu ka yar dareemaya xoogaa jileeco isagoo sii gubaabinaya wuxuu leeyahay jeer ad aragtaan inamada iyo ula dabasido aag dhambaaday oo ma wada iman warooy geeli qaybbaa dhiman weli xariga haya weye macnaheedu jiljilaca hala joojiyo geelu marka walaale dhaqamada noocaasa buu lahaa tan kale odayaashii hore waxay dhihi jireen geelu wuxuu dhashay maalin layahda ilo layahda ilo ilo ha hadda af soomaaliga markii la qoro i iyo la iyo a markii la qoro waa ila sow maaha ilo waxaa looga jeedaa marka geelu geelu waa shay aada u xadiid oo adag bal hadda u fiirso inta jeere iladaas ay kusoo laalaabanaysa geela dhaqankiisa markaad rabta inaad listo waa ila lis ila qabo ila rar ila lis ila sumad ila soo dhac ila soo dhici ila waraabi waa dhowr ilood oo tiro badan marka ilay ku yidhahdaan odayaashu geela suurtagal ma aha nin keliyu inuu inta kusoo aado uu damca geel inuu kaa dhaco nin keliyu waa inuu rag kala kaxaystaa kaala ila soo dhaca geela waa iladii haddii laga dhaco nin keliyu intuu qori qaatay kama daba tegi kara geeli waa wargeeli la dhacaya wargeeli warla soo dhici waa la kacaya hala ila soo dhiciyo waa ila soo dhiciya rag badan oo abwaaniin soomaaliyeed baa marka geela dhiciisa marka la dhacayo qaabka loo dhaco qaabka loo soo dhiciyo gabaya ka tiriyey waxaan ka xasuustaa gabaygu wuu dheer yahay laakiin waxaan rabaa dhagaystayaasha inaan usoo gaabiyo oo u sheego meel dhexe inaan kasoo qabtay maadaama waqtigu u kooban yahay isagoo geelu markuu barwaaqo jooga ka bilaabaya gabayga meel dhexaan kasoo qabanaya yo wuxuu kasoo bilaabay wuxuu yidhi dhismaha guri dharaaramaha ari dhexma joogsado macnaha meelaha guriga iyo aryaha iyo ay joogaan isma taagayo dhuxan dhuxan ma daaqa iyo cayada dhooba jiifta ah waxa xuunka qashaqashka adhuu daaqo dhuxan dhuxan ma daaqa iyo cayada dhooba jiifta ah dhagacasti iyo mareerkii dharjada dhelay horaantii kaliishiibuu dhulka oo dhan maraya isagu moogta dhaqayada irmaan baa nirguhu dharaqda diidaan nirgaha caana diido oo aan caanaha cabayn markaasay col niman soo dhuftaan bay boolidhaariya rag baa u imaanaya waa loo tashanaya geel baa la dhacaya dhallaanka iyo waxay soo bajaan dhoobe muruqaystay raggii yargii geel la joogay bay soo caysanayaan geel waa lala tegayaa wuxuu dhambaal bay kusoo qaylayaan dhacanta hiiraan kuwii xagga joogay wiilashii geel raggii waaweynaabay loo qaylinaya wargeel la dhacayay wargeel la dhacayay dhanaankeeda wiilashii dhamay dhayda iyo xoorka ee dhaamiyee raray sidii dhuuryada u lale dhuuryadu waa shimbir aada u dheeraysa oo xoog u duusha dharaar iyo labay daba socdaan dhogor idinley waa geeliba la daba socdaa iyadoo dhangada feeran iyo dhaanta daba joogto qoladii geela dhacday markii ay laba maalmood sii wateen guryahoodiiba ba kusii dhow yihin waxay isleeyihin bacid dambe idinkama dambayso marka iyagoo iska farka cayaaraya yaa wiilashii sida dhuuryada u laleeyay wuxuu sida dhuuryada wuxuu dharar iyo labay daba socdaan dhogor idin leeyahay dhaal bannaan waxay iyadoo dhangada feeran iyo dhaanta daba joogto dhaal bannaan intay kaga rideen dhowr ka mawtiye dhowr baybaa ka dhaawaceenba dhafandhaafka sulubkay cabaarka la dhex jirtay geelu haddii xabada xaggana ka dhacan xaggana ka dhaxaan saas isu guntayaa oo saas isugu dhex wareegaya dhafandhaafka sulubka bay cabaarka la dhex joogtaa hadba dheega labadii col bay mid u dhoweysaa isdhex marisay qaanka iyo duqdu dharasku saarnaa qaalmihii yarraa iyo awrtii iyo wixiiba saasuu madax iyo majamo kale leh hadba meel dhufays leh bay kuwii dhacay ku eertaan buuyi qoladii geel soo dhacday mar waa finish markaas qoladaasaa geeli gacanta usoo galdi la soo laabtay raggeelaha geela marka abwaan kale waa kii lahaa xarbi baarid xayraan col iyo xeelad iyo tuugo xad walba waa u gooyaa ninkay xiisu dagataa geela ama dhac kurku ha kuugu yimaado ama tuuga ha kuugu yimaado waa xarbi baarid xayraan col iyo xeelad iyo tuugo xad walba u gooyaa ninkay xiisu dagataa ee xoolaha xadiidka ah naftaa xeerada u jecel waa naftaa jecel marka geel walaal macaane waxyaabo badan dhaqamo badan oo noocaasa buu leeyahay abwaano fara badanna way ka soo hadleen aadan aad baa mahadsan tahay waxaan rabnaa inaan wax ka nidhaano xilligan hadda waxaa lagu jiraa xilli barwaaqaa soomaaliya gobolladeeda oo dhidil waxaa ka daacay gugi aad baa sanadan barwaaqa u tahay markan oo kale xilliga miyiga ah habka dhaqanka xoolaha habka loo shubo sidee ahaan jira
waa mahadsan tahay cabdiwaaxid xilliga barwaaqada ah xoolaha sida badan lama shubo doog bay cunaan oo waxba yacnihi waraab uma baahna dhallinyarada la joogta iyo ragga geelasha wataana waa iska cayaar gud iyo meelahaas ay cayaar iyo dhasraal qaba iska aadaan marka waxaa jira heeso loogu heeso oo geel oo markuu xilligu barwaaqada yahay heeso loogu heesaa jira oo yani loogaga hadlayo ratiga baarqabka ee geela lagu daray ku jira sanadka waxa uu yahay ee sida wax yihiin waxaa ka mid a marka baarqabsina weyn oo sakeera leh suub adaa leh seyladaha iyo suuqa kula meer ratigaa weyn baarqabka adaa iskale geelaasw meeshaa talamar waxaa kaloo ka mid a awr gulgulo weyn gugaan lagu darin guntooyi ogow taas markii aan jilciyo markaa rati weyn oo samcan haddaan geelaas lagu darin sanadkaa waxaaba dhici kartaba inuusan yani sida loogu loo baahnaa u wada rimin marka waa kan leh awr gulgulo weyn gugaan lagu darin guuntooyi ogow waa laga seexay sanadkan haa marka mad kale waxaa ka mid ahayd haddaan guudka iyo haddaan gaadada habeed guunihi geydha kaga ool geel jirow go-e gulla goostiya geeda kama iman war geel aan habeedaba lahayn kali meelahan waxaad ka keenteen cadduunkani meelahan oo kamaadan keeni geela niyo orod dhulkaas barwaaqal xaggaa geela geela mid kale waxaa ka mid ahayd muxuu tabiskaa toon hareerile awr ku taahayoo tub la mare iyo toore kala baxay haa awr weyn oo baarqaba geela ku jiro oo suurba kala baxayo haa marka dhaqamo noocaasaa jiray taasina waa intaas qaybta kale dhallinyaradu xilliyada ay guursan jirtay waxaa ka mid ah xilliga barwaaqada nin raga oo xishoonaya oo dhallinyaroa oo wax isku falayaan xilli jilaala ma guursan jirin xilliga barwaaqada oo xooluhu u dhalaan baa la guursan jiray haddaad jilaalkii tahdo guurdoon baa aad gabadh u tagto waxay kusa warad naga tagni oo dan kale aad leedahay noo xagga nooga leexo hala soo doogo roobka hadda o guugii baa da-ay dadkii dhallinyaradii waa la isguursaday guurku wuxuu ahaa guur xadaysan oo aada iyo aada u xadaysan oo sharaf iyo ictiraam badan leh reerka gabadha dhalay waxay ku kalsoon yihiin gabadhoodu haddii ay hesho nin dhaqan kara kalsooni buuxda waxay ku qabaan dad iyo dunya wixii loo dhiibo inay macnaha ku fara adaygiso reerka wiilka dhalin sidoo kale wiilka dadka waa ka yaqaanaa reerka xididka uu leeyahay sodoga iyo sodohdiis iyo dumaashiyaashiis iyo wilsidyada dadka uguma jiraan waa uga tilmaanaayeen gabadhu sidoo kale wiilkan caa'iladiisa dadka waa uga tilmaanaayeen furiinku marka wuu yaraa umaba jirinba laakiin haddana maxaan aragnaa sheeko waxaan soo arkay laleeyahay cayaaraha iyo marka la isugu yimaado ii ifi sheeko layado adigu wejigeeda itus na waan ku rabaa may rabtaa haa ina mari maya maya maya maya xilli bay lahayd la guursado oo yacnaha guurku haboonaa habboon yahay
xilliga marka barwaaqada oo kale dhalinyarada markay isu yimaadaan ciyaar dhaqameedyo iyo heese ay qaadi jireen oo beriga dhalinyarada ahayd adiga
way jiraan oo ciyaaruhu labay ahaayeen qayb aroosyada marka la dhigo baa dhalinyaradu ka ciyaar jirtay heese iyo barnaamijyo u gaara iyo bay way lahaayeen qaybana inaan aroosba jirin bay dhalinyaradu meelaheed ah kale ku cayartuma jirta way jirtaa oo adigu waxyaaba aan ka xusuustaa waa jiraan tusaale markii arooska la joogo cayaarta horta waxaa mamnuuc ahayd hadal ama cayaar ereyo nin hore qof hore soo sameeyey inaad goob la timaado mamnuuc bay ka ahayd lama aqoon haddii aad wax kasta adigu soo ururisana oo aad wax soo diyaarsatana wixii adigu aad soo diyaarsatay waxaan ahayn baaba haddii la rabo lagu su-aalaya moogtaha meesha way ka baxaysa marka ururuskaagii marka waa cayaarahaas waxaa la yahada golokafool baa la yahdaa oo meesha aad taagan tahay baa la rabaa inaad ka hal abuurto aad wax ka alifto tusaale gabadh cayaarta waa laga heesaya markii aroos leeyahay wiilka ma u ducayseen oo gabadha ma u ducayseen oo aqalka ma u ducayseen bay odhanayaan moogtaha aqalka ma u ducayseen duufaan la soo diray iyo dabeylaa la sheegaayay duufaan lasoo riday lasoo diray iyo kuma ridaan dabaylo wiilka ma u ducayseenoo geeri baa la sheegaya geed midha qaraar noqo gabadha ma u ducayseenoo goblan baa la sheegaya guntiga wiilal kuu gale wiilal badan allah kaa siiyo ilan goblan iyo waxba la sheegayay marka ay kuleeyihiin duufaan lasoo diray duufaamahan iyo waxaan waddanka hadda ka dhacaya ma jirin lamana aqoon balse waa xigmad ilaahay siiye ka ta kale cayaartii baad imaanaysaadoo ninbaa cayaartii imanayoo waa ka heesayaa waxau leeyahy mar haddaad sadcaal tahay oo socodna aad ku dheereedoo sacab heella kuu baxo sidan caawa oo kale hablasoo salaam habla soo sameeyaan waa lasoo salaamaya safkan uma nabadba isaga meesha kusoo gelaya marka adigu kolley qaybo noocaasana waan ka xusuustaa haddeer
dhalinyarada maanta joogta ee dhaqanka miyiga marka la fiiriyo ku nool miyiga iyo dhalinyaradii hore ma laysla soo barbardhigi karaa waad mahadsantahay cabdiwaxid macali isaaq dadkii hore ee dhalinyaradii anugaan arki jiray waxay ahaayeen dad xigmad leh kow waxaa la abuuri karaa laba waxa ay haystaan ku fara adaygi kara oo yaqaana waxa ay haystaan dad iyo dunyaba wixi ay hayaan yaqaana ma jirin tahriibkan iyo hoggan iyo ba-ani marka anugu isma barbar dhigi karo waxaase iga caqli badan oo aan fikirkiisa ku raacayaa ninka dhaqankii hore waa dadka inta anugu aan ugu da-da yarahay iyo inta aan ugu weynahay haddii la waa ninka isbarbar dhigaa oo isku soo dhaweeya ninka anugu talada waa ku raacay lakin anugu ma hayo dadaan isbarbar dhigo aada baa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa aadan jaamac ismaaciil aadan gacmey oo in muddoa ku noolaa miyiga gobolada waqooyiga galbeed ee soomaaliya martini ugu ahaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa barnaamijka idiin soo jeedinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiisa leh
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isxaaq oo inala socodsiinayey barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee maanta waxaad ka dhagaysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jalleecaynaa waxaa u diyaara nuur xasan nuur bukhaari oo haatan stuudiyaha nagu soo biiray
mahadsanid zahra aan ku horeyn kooxda reaal madrid ayaa baadagoob ugu jirta sidii ay u heli lahayd tababare bedeli kara booska uu banneeyey macalin zaynadiin zidaan oo shalay si lama filaan ah ugu dhawaaqay in uu isaga tegay reaal shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada madrid ayuu zidaan ku sheegay in kooxda ay u baahan tahay isbeddel iyo jiho kale oo cusub kadib saddex sano oo uu leylinayay macalin zidaan muddadaasi waxa uu qaaday saddex koob oo ah kan tartanka horyaalada yurub oo uu weliba isku xidhiiriyey kiisii ugu dambeeyey wuxuu qaaday lix maalmood ka hor kadib markii ay liverpool ka badiyeen tababarayaal dhowr ah ayaa hadda lala xiriirinayaa real waxaana ka mid ah macalinka kooxda tottenham mauricio bocetino macalinkan da-da yar ayaa waxaa toddobaadkii hore uu saxiixay heshiis kordhin kale oo uu sannado kale kula sii joogayo tottenham tababarayaasha kale ee ay real indhaha la raacayso ayaa waxaa ka mid ah macalinka xulka jarmalka joakim low iyo tababaraha hadda wata chelsea antoniyo conte conte ayaa aada loo saadaalinayaa in uu ka tegayo kooxda toddobaadyada fooda nagu soo haya dhinaca kalena maxkamad sboorti oo ku taalla dalka switzerland ayaa ogolaatay in kabtanka xulka qaranka biru paolo guerero uu dheeli karo ciyaaraha adduunka ee bartamaha bishan ka bilaaban doona rushia kadib markii sanadkii hore bishii oktoobar ay fiifa dul dhigtay ganaax laacibkan afar iyo soddon jirka ah ayaa waxaa laga ganaaxay ciyaaraha muddo afar iyo toban bilood ah kadib markii lagu helay inuu isticmaalay daroogada nooca loo yaqaano kokaynta maxkamadda isboortiga ayaase shalay si kumeel gaar ah uga qaaday ganaaxaasi ka gadaal markii uu xukunkii hore raacfaan ka qaatay xiriirka kubadda cagta ee beru beru ayaa ku jirta gruubka c waxaana ay isla ciyaari doonaan ciyaaraheeda ugu horreeya xoolalka australia denmark iyo france dhinaca kale iibsiga ciyaartooydana kooxda lazio ayaa la sheegay in ay diiday dalab uga yimid kooxda yuventus oo u soo bandhigtay siddeetan milyan oo euro kadib markii ay ka dalabtay ciyaaryahankeeda qadka dhexe uga ciyaara ciyaaryahan milancovich savage wargeeska la gazeta delle sport ee kasoo baxa talyaaniga ayaa sheegay in kooxda lazio ay ciyaaryahankan ku doonayso lacag dhan boqol iyo soddon milyan oo euro kooxaha baris san germain iyo manchester united ayaa ka mid ah kooxaha raba ciyaaryahankani milanna waxa ay ka iibin doontaa weeraryahankeeda andrea silva kooxda monaco geesyada kasoo baxa talyaaniga ayaa qoray maanta in monaco ay ku rabto ciyaaryahankan laba iyo soddon milyan waxa ay sanadkii hore milan ciyaaryahankan siddeed iyo soddon milyan kaga soo iibisay kooxda porto hase yeeshee laba gool oo qura ayuu u dhaliyay afar iyo labaatan kulan oo uu u saftay xilli ciyaareedkii aanu kasoo gudubnay kooxda ka dhisan ingiriiska ee wolverhampton wondres ayaa ka mid ah kooxaha raba ugu dambeyntiina ciyaaro saaxiibtinimo ayaa dhici doona caawa xulalka australia iyo jak republic ayaa is arki doona bosnia herzegovina waxay la ciyaareysaa xulka koonfurta kuuriya georgia ayaa gurigeeda ku martigelin doonta maalta turkigana tunisiya ayuu kula ciyaari doonaa ciyaar saaxiibtinimo halka talyaaniga iyo faransa ay is arki doonaan xubinta ciyaaraha dhegeystayaal oo anaga intaa aan idinku celiyay daanduray iyo sahre cillo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay nuur buqaare ramadaan kariim ayaan mar kale idin leenahay dhegeystayaal meel kastoo joogtaan haatana ku soo dhowaada qasiidadan
allaha u naxariista ee qasiidadaasi waxaa ku luuqaynaysay faadumo qaasim hilowle waxaana ay ka dhegaysanaysaa idaacadda v o a waxaana ugu dambaysay idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle ibraahim daanduray iyo nuur xasan oo dhinaca ciyaaraha inoo qaabilsanaa iyo dhammaan asxaabta v o a idin leh sidaa iyo jimco wanaagsan ramadaan kariim